madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ka qaybgelayey munaasabad ka dhacday madaxtooyada ayaa halkaasi khudbad ka jeediyey madaxweynuhu waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay xilligan in bulshada la caawiyo isaga oo sheegay in lagu jiro xilliga bisha barakaysan ee ramadaan sidoo kalena ay dadku wajahayaan xaalado daran oo abaaro ah kuwaasi oo ay tahay inay iska kaashadaan dadku waxa uu ugu baaqay dadka reer galmudug inay si gaar ah iska kaashadaan abaaraha iyo xaaladaha daran ee bulshada qeybteeda nugul soo wajahay madaxweynuhu waxa uu ugu baaqay dadka haystaa in ay u gargaaraan dadka tabaaleysan ee ku nool deegaanada galmudug marka hore waa bishii barakaysneed weliba kale bar kusii dhow caawe waxaan leenahay dembi dhaafkeedii iyo khayrka bisha barakaysan allahna siiyo midnimo iyo wadajirna allaha siiyo khilaaf iyo kala qaybsanaanna allah naga ilaaliyo intaas kadib waxaan leenahay sidii horeba aan dhowr jeerna isu barnay runtii halkana culummadu ay uga sheegtay dadka sooman danyarta ah oo bishii barakeysanee ramadaan na joogo sooman abaar runtii saameynteeda leh oo guud ahaan soomaaliya ka jirta gaar ahaana galmudug ka jirtana ay ugu darsan tahay hal lays gargaaro hal lays caawiyo dadka loo sabafalo dal iyo dabad meeshii la joogaba waxaan leenahay ha la soo gargaaro dadka xaaladaas ayadaa ku jira sidii iyaduna noo ahayd joogtada noo ahayd ama ay hawsheedu noo oola jirtay abaarta okay roob la-aan xoogan oo biyo iyo baadba aanay haysan ayaa soo food saartay deegaano badan oo galmudug ka tirsan labada gobol ee mudug iyo galguduud ayaa si isku mid ah waxaa deegaanadu u wajahayaan biyola-aanta iyo xilligan oo xaaladda noloshu ay sii adkaanayso maadaama xooluhu ay la-yihiin wax ay cunaan qaar ka mida deegaanada ayaana bulshadu waxa ay warbaahinta la wadaageen cabashooyin iyaga oo codsanaya in laga garab siiyo xilligan adag